الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله dhammaan shirgudoonka golaha wakiilada iyo xildhibaanada iyo martisharafta kale ee kala duwan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu salaan kadib sida uu guddoomiyuhu sheegay waxaan maanta mar labaad golaha u hor imi inaan sharaxo xeerka horumarinta waddooyinka waayo xukuumaddu soo gudbisay golaha wasiiraduna u codeeyey mudanayaal sidaa ka war haysaan xeerarka broseeska sharciga ay soo maraan waa inay xukuumaddu soo daraasayso soo diyaariso iyadoo ka turjumaysa baahida qaranka una soo gudbiso golaha wakiilada sidaana uu ku maro ilaa golaha guursiga ilaa madaxweynuhu ka saxeexayo iyo markii loo baahdo inay xildhibaanadu unki karaan ama abuuri karaan xeer iyagoo ka turjumaya baahida qaranka maadaamaay caynkaa tahay xukuumaddu iyadoo ka duulaysa baahida qaranka ayay waxay diyaarisay xeerkan horumarinta waddooyinka xeerarka baahida ayaa keenta baahida noocaasee keentana waa la soo qorsheeyaa xukuumaddu way soo diyaarisaa waa laga doodaa oo golaha xukuumaddaa ka dooda kadibna waa la soo gudbiyaa halkana wixii nalooga baahdo sharaxaad iyo su-aalo iyo jawaabo ayaanu insha allahu tacaala ka bixinaynaa sidaan xusay maadaama nidhi xeerka baahidaasaa keentay xildhibaana ahaan waxaan idiin soo gudbinay aragtidayadii waxaa xaq u leedihiin inaad wax ka beddeshaan wax ku dartaan ama diidaan annaga waxaan idiin soo gudbinay aragtidayadii aragtida xukuumad ahaan aan idiin soo gudbinay waxay ku salaysan tahay xeerkan waddooyinka muhiimaddu muhiimadda ay waddooyinku qaranka u leeyihiin waxaynu leenahay road network ama waddooyinka isku xidha dalka marka laga tago inta cusub ee iminka xukuumadda iyo ay iska kaashadeen bulshadu ee lagu daray ee dila xagga shishe ka xigta waxay ahayd toddoba boqol iyo toddobaatan kilomitr dila ilaa iyo xadka halka uu ku yaalle lascanood ka shaysan oo laamiga laamiga intaa dhararan ayaynu wax laamiya leenahay may badnayn ama aad bay u yarayn wax laami ahoo aynu ku darro oo inagu samaysanno oo ka horreeyey inta xukuumadda cusub ee madaxweyne axmed maxamed xamed siilaanya uu hogaaminayey wax la taaban karo waxaa se aynu ku hawlanaan jiray in la buuxbuuxiyo laamigaa horeynu haysan in la buuxbuuxiyo waxaa sidoo kale jira waddooyin isku xidha gobollada iyo degmooyinka oo aan laami ahayn iyaga laftooduna u baahan la dayactiro lana horumariyo waxaanu leenahay sidoo kale waddooyin u baxa tuulooyinka iyo miiyada iyo beeraha oo in badan oo ka midi ay leedahay ay tugog noqdeen una baahan tahay in la dar yeelo waxna laga qabto baahiyaha noocaasee jira dartood ayaa loo diyaariyey xeerkan iyadoo laga duulayo in wixii waddo inoo jirayna la dayactiro wixii waddo la samayn karaya cusubna la sameeyo waddooyinku waxay halbowlow yihiin ammaanka qaranka iyo isku xidhka iyo xidhiidhka bulshada waxay halbowlow yihiin dhaqaalaha iyo kobiciisa oo haddaan wadda jirin baax mushtari soconayaa wuu yariya waxay halbowlow yihiin guud ahaanba dalka ayay halbowlow yihiin sidaa darteed baa loogu daray xukuumaddu five years plankii ay diyaarisay shantii sannadood ee himilada qaranka ay diyaarisay oo ay u yihiin priority-ga ugu jiraan sidaa darteed bay xukuumaddu prioritigeeda koobaad u saartay iyadoo taa laga duulayana waxaanu diyaarinay xeerkan maadaama aan nidhi xeerka qaabkaaso aanu u diyaarinay xeerkan wuxuu ku wajahan yahay in dhaqaale loo helo maadaama baahidaasu jirto waddooyinka dhaqaale aynu heli jirray wuxuu ku koobnaa inaynu ka helo wax la yidhaahdo shidaalka waxa waxaa la yidhaahdaa shidaalka oil lifiga ama la yidhaahdo een, ama eh, v lifiga waxa la yidhaahdo ama la yidhaahdo liisanka iyo wax yara laga qaado iyo buugga ayuu ku koobnaa dhaqaalaha inoo helaa dhaqaalahaasuna wuxuu ku bilaabmay xilligii ay inoo yimaadeen hay-adda eudu ay samaynaysay laamigeenna ay samaynaysay meelaha buundooyinka ah oo two thousandkii agagaarkiisii ahayd ayaa waxay inaga dalbadeen inay inoo inoo samaynayaan waddada laakiinse contribution laynooga baahan yahay contributionkaasaa ee laga baasgaraya halkan iyadoo laga duulayo in wax lagu darsado hay-adii noocaa ah waxay inoo sameeyeen ee briijyada badankooda ayay inoo sameeyeen markay briijyadii inoo sameeyeen ee waddooyinkii inoo hadheen ayaa xukuumaddii hore si uun ay isku fahmi waayeenba waxay joojiyeen dhaqaalihii loo qorshaynayey ee loogu talagalay in lagu sii horumariyo inkastoo aanay marraba iyaga qorshe soo gudbin inay waddooyin cusub samaynayaan haddana wixii dayactir ahaa two thousand six baa ugu dambaysay waxay inoo soo gud eh, dhaqaalaho inaga soo gala muddadaa sideed ama sagaalka sannadooda waxaan ahayn eh, tii aan maalintii dhota halkan ka sheegayey ee ugu jirta somaliland eh, road funka eh, xale somaliland trust funka ugu jirtay may jirin bismillah ee may jirin waxaan ahayn ee labada milyan ee aan sheegay inay ugu jirto somaliland trust banka oo dhaqaalo inaga soo galay muddadaas sagaalka sano ku siman ama sideedda sano waxay runtii noqotay marka laga maarmi waayey in la helo dhaqaale maadaama ay waddooyinku halbowlaha yihiin ee dhaqaalaha yaree laga helaa wuxuu ku koobnaan jiray intii xukuumaddan cusub aanay iman wuxuu ku koobnaan jiray kabkabka waddooyinka berbere iyo hargeysa isku xidha ama burco iyo berbere isku xidha ama isku xidha laascaanood iyo burco ama isku xidha hargeysa iyo boorame ee ilaa dilaac ayuu ku koobnaan jiray oo qualitigiisu iska yar yahay oo marka mar walba godadkaa la awdo marka roobabku da-aan dib u soo bixi jiray iyadoo sidaasah ayay hay-addii waddooyinka oo ka koobnayd saddex qaybood ka koobnayd guddigii rosob la odhan jiray iyo maamulka xafiiska maamulka oo s r la odhan jiray iyo xafiiska eh, dhaqaalaha oo la odhan jiray eh, waxa weeye isagana la odhan jiray eh, r f a somaliland eh, eh, axle road fund administration oo ay ahayd qorshuhu inay hogaamiyaan guddidu guddiga noocaasee boodhka ah ka koobnayd ayay soo gudbisay guddigu qoraal u soo gudbisay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan qoraalkaasoo ay ku sheegayaan in qaabka ay u dhisan tahay hay-adda iyo qorshaha maamula u yaalla ee ay ka tahay heerhka ka tahay inaanay u arag inuu qaranka dhaqayo waa aragtida ay soo gud- uu soo gudbiyey soo- soo gudbiyey guddoomiyaha guddiga oo markaa ah maxamed jugri jaamac aragtidiisuna ay ku salaysnayd maamulkan commisshinku waa maamul wakhti kooban ansixiya wixii loo keeno ee lasoo daraaseeyo sidaa darteedna maamul ahaan boqolkiiba boqol aanaan ku filayn oo gacanta ku haynin qaabka uu u qoraa xeerku marka ay ku aasaasnaayeen oo xeer madaxweynaha ah sidoo kale sidaasi la mid ah ayaa madaxweyne u yeedhay wasiirkii line ministeriga u ahaa ee wasiirka howlaha guud wasiirka howlaha guud isaguna talataa la mida buu soo jeediyey oo uu leeyahay sida tan kuma socon karto qoraalla wuu usoo gudbiyey madaxweynaha madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan isagoo ka duulaya talooyinkii dad- ciddii gacanta ku haysay ayaa madaxweynuhu uu la tashaday injineeradii iyo dadkii farsamo yaqaaniinta la shaqaynayay waxaa dhici jirtay in maadaama ay ku koobnayd eeriyooyinkaa iska kooban dhaqaalaha la helaana uu wax aada u yar ahaa waxaa dhici jirtay in dhaqaalaha la helaa uu ka- uu u qorshaysnaa sidii ay eu-du maalinta ay ka shaqaynaysay ama ay hay-adaha eh, waxa weeye dhonarisku lacagta ayna siinayeen qaabkii xafiisku u yaalay oo shaqaalihiisu ay ka duwaayeen ka duwanaayeen shaqaalaha dawladda iyadoo aanay jirin dhaqaale meel kale ka soo gala la isticmaalo dhaqaalaha dawladda ka soo gala ee tagaska inagu soo galo keliya haddana xafiisku inuu u furaa qaab qaabkii ay u shaqaynaysa hay-adaha ay leeyihiin shaqaalo xuquuqda hay-ada oo kale mushaarka hay-ada oo kale staff badani joogo kuna kooban yihiin inay mashaariicun bixiyaan balse wax shaqo ah oo kale oo ay fulin kareen oo ay awood u lahaayeen aanay jirin waxaa xusid mudan inaan wax qalabe haba yaraatee dhex oolin maadaama ay ahayd meel dhaqaalaha uun markii hore loo sameeyey ayna soo gelayin innagana waxaynu ugu talagallay oo ahaa wax yaroo lagu kabo may jirin qorshe iyo qalab diyaarsan inay waddooyinkii dhisaan ee waxay ahayd un wixii soo gala iyo waxay dawladda ka helaan in tender la bixiyo kadibna intii kabkaba lagu sameeyo maadaamaan himilo jirinba waddooyin cusub in la sameeya hadday jirtayna aan awood loohayn dhaqaale sidaa darteed madaxweynuhu isagoo ka duulaya talooyinkii ay soo gudbiyeen mas-uuliyiintii ku shaqada lahaa iyo baahida qaranku uu qabo waddooyinka ayuu wuxuu soo saaray xeer madaxweyne oo uu hay-addii dib ugu qorshaynayo laba jeer uu soo kala saaray ugu dambayn hay-addii waxaa laga dhigay hay-ad madaxtooyada hoos timaada wasaaradda madaxtooyada hoos timaada oo u u adeegta bulshada iyo waddooyinkii u adeegta shaqaalaheeduna uu si toosa uga mid noqdo shaqaalaha dawladda laguna wareejiyo hay-adda shaqaalaha baahida keentay sidaa aan sheegay waxay ahayd baahida halkaa ka timi sidoo kale waxaa jirtay in political willkii madaxweynaha ama rabitaankii wanaagsanaa ee ay dawladdiisu la timi ee abaabulka iyo ahayd horumarka in ay is-abaabuleen iyagoo dawladda kaashanaya bulsho kala duwan oo badan oo reer somalilan reer somalilan ah oo ay waddooyinkii u dhaqaaqeen inay waddooyin qabsadaan ninba taagtii ninba intuu ururin karayo arrinta noocaasa xukuumaddu waxay ku qasbanayd inay gacan libaax ka geysato dhiirigeliso bulshadeeda fanka la soo hele bulshada laga soo helo mooyaane la diyaariyo fan loogu talagalo waddooyinka waxa socdayna waddooyin aad u badan waxay xukuumaddu waddo iyo wax bulshadu waddaba waxaa soconayey waddada dheere waxa weeye dila ka tagta ilaa iyo boorame oo xukuumadda iyadoo baahidaa laga duulayo boqolkii cishe ugu horraysay lagu daray priority-ga lagu daray afar kilomitr oo ka mid ah sidoo kale bulshadu markay aragtay rabitaankii dawladda iyo dareenka wanaagsan ee usoo jeeda in wax la sameeyo ay is-abaabuleen dhaqaale fiicanna la yimaadeen aad baanan ugu ammaanayaa dadka reer boorame ee dabadiiyo gudahaba jooga ee u guntaday inay waddadaas sameeyaan oo isbarbar taagaan xukuumadda iyadoo dareenkii wadajirka ahaa ee xukuumadda iyo bulshada laga jawaabayo ayaa waxaa dhacaysay inay dhaqaale u baahnaayeen dhaqaalahana waa anigii soo xusay awooddiisa dhaqaale awooddeena dhaqaalehayna soo gashaa intay leekayd sidoo kale waddada isku xidha hargeysa iyo meesha la yidhaha salaxley oo la bilaabay waddada isku xidha oodweyne iyo burco oo la bilaabay waddada wajaale iyo kalabaydh isku xidha waa waddooyin cusub kuwaasoo dhami iyo dabcan waddooyin kale oo iyaguna gacan in loo geysto u baahnaa oo ay ka mid yihiin waddooyinka dhaadheer ee ha ahaato waddada tabco oo ay ku ku imanaysay dhibaata ku imanaysay gaadiidku inuu kala gudbo waa waddada ka degta tabco la yidhahdee ka degta ceergaabo iyo isku xidha maydh ama xiis waddada sidoo kale iyaduna hartiyimi iyaduna u degta xeebta sidoo kale waddada isku xidha iyadan la yidhaha madheedh wadda madheedh la yidhaahdo sidoo kale waddada isku xidha dila iyo ruqi oo iyaduna waddo koobana sidoo kale waddooyinka aan weli la bilaabin iyadana qorshe iyo abaabulka la sameeyey ee isku xidha ballingubadle iyo hargeysa waddooyinkaasoo dhammi iyo sidoo kale waddada dawgacad waddooyinkaasoo dhammi waxay waddooyin ay xukuumadda iyo abaabulka iyo bulshadu iyagoo wada jira bilaabeen sidaa darteed xukuumadda waxaa looga baahnaa dhaqaale waddooyinkaa lagu bixiyo waxay imanaysay marka oo ballaabi ama iska duutag shaqo oo hay-addii waddooyinka oo ah halkaa markaa joogtay iyo madaxweyneha oo madaxweynihii qaranka ah oo maadaama inay hay-adda waddooyinku waxba haynin qolo waliba u imanaysay degaan waliba isagoo is abaabulay u imanayey madaxweynehana uula imanayay baahi odhanaysa waddadii wax naga tag marka waxay noqotay in juhdigii la mideeyo sidoo kale taladii la tixgeliyo ee, guddoomiyihii iyo wasiirkii gacanta ku hayay lana mideeyo oo la isugu keeno madaxtooyada waan maqlayay dad badan oo saxaafadda ka yidhi mas-uuliyiin iyo qayrkood ba ahaa oo saxaafadda ka yidhi madaxtooyadaa soo qaadatay madaxtooyadu waa meesha qaranka looga taliyo qarankuna ciddii uu codkiisa siiyey ee lagu aaminay waa madaxweynaha isagaana u gartay wasaaraddii madaxtooyada markii talooyinkaa helay in la keeno iyadoo baahiyaha aan sheego dhammaystiran sidaa darteed waxaa la hoos keenay madaxtooyada markii madaxtooyada la hoos keenay waxaanu bilownay dadaal isugu jira in la helo dhaqaale isugu jira in la helo qorshe maamul iyo blan oo la qorsheeyo qaabkii waddooyinka loo samayn lahaa la qorsheeyo ee waxaa ka mid ahaa runtii in sidoo kale xafiiskii la habeeyo maamulkiisii la habeeyo waxaa ka shaqaynayey xafiiska markaanu la wareegnay dhowr iyo afartan oo ay ku jiraan ilaa sagaal injineer markaanu daras- daraasad ku samaynay baahida noo soo baxday ee shaqaale ee markaa joogtay maadaama aanu qalabool maalinta qalab yimaado waa meeshiisa waxay noqotay saddex iyo labaatan qof iyo oo injineeradu aanay ka badan saddex waa shaqadii markaa taallay waxay noqotay inta kaleba inay ahayd kharash dhiigbax ku ah qaranka oo aan baahi loo qabin iyo culays dul saaran annagoo taa ka duulaynana waxaanu gudbinay hay-adda shaqaalaha inay qaabkii shaqaalaha nala qorshayso oo nagala howlgasho itixaan ka qaado wixii u noqda shaqada kuwalabaydhna shaqada loo daayo wixii kalena laga qaybgeliyo ama tababarha loo diro maadaama ay shaqaale dowladeed yihiin ama tababarha loo diro ama hay-ada ay ku haboon yihiin meel ay ka shaqayn karayaan loo diro waxaanu ka duulaynay inaanu dhinno dhaqaalaha ku baxa ee waxa weeye operational expenseska ayaanu ka duulaynay hoos baanu u dhignay taa mid la mid ah waxaanu daraasaynay maadaama waddooyinkaasu jiraan aynu nirina hay-addu way gacmalaado waxba ma qabsatee waxa weeye waxay bixisaa contract waxa laku baxaya waddo walba iyo inaanu samayno benchmark ama halbeeg haddii xataa ay kalifto in lacag layna siiyo maxaa kilomitrka aynu ku bixin karaa ee ku siinayna contractorka haddaynu fulin karaana maxaynu ku fulin karaa inagu ku qabsan karaa taa waxaanu ka duulay waxaanu daraasaynay wixii markaa ku bixi jiray oo ahaa boqol iyo soddon kun ilaa boqol iyo lixdan kun xasba duruuf kilomitrku inuu ku baxo tii markaanu daraasaynay waxaa noo soo baxday inaanu ku bixin karayno toddobaatan kun ilaa boqol kun inta ka dhaxaysa inaanu ku bixin karayno oo aanu dhimi karayno kharashka waxaanu tijaabinay waxay ahayd fikrad laakiinse inay ficil aan u rogno oo tijaabino waddooyinkii aanu bilownay waxaa noo suurto gashay inay ku baxaan intaa aan sheegay toddobaatan kun ilaa boqol kun xasba duruuf iyadoo la eegayo layeriska waddadee kala duwan inaanay nagaga badan iyadoo weliba aanaan weli qalabkii wada helin wax koobanoo markii aanu iibsanay oo tira yar mooyaane oo ahaa iska rogo inuu ku koobna aanaan weli cagafiyo iyo macdaadkii helin haddana kharashkii wax weyn baanu dhinnay markaanu dhinnay sidoo kale dhaqaale raadintii oo xeerkan oo aasaas u yahay sidoo kale maaliyad bajetka maaliyadda laydii soo gudbiyey sanadkii hore wax loogu daro aan codsanno iyo dadaalka aanu gelinay in la helo hay-adii caalamigaa laga helo aan maalintii dhaweedna halka ka xusay iminkan carabka ku dhuftay oo iyadana laba milyan laga helay in la helo ayaanu baadi doonay waxaan noo hawlgalay hay-adihi in labadaa milyan laga helo waxaanu bajetkiina aanu ku soo darro kharash ugu soo darro oo laba milyan iyo aan filaya saddex boqol inay ahayd ee iminkana markaanu aragnay baaxadda shaqa inay ka ballaaran tahay baahida qaranka u taallaana ay ka ballaaran tahay aanu soo gudbinay xeerkan kumaanaan dayn intaa ee hay-adda dhismaheediisa aanu u- u dhammaystiro waxaanu gacanta ku haynaa qorshe ballaaran oo dalka oo dhan ah waddooyinkiisa daraasadiisii iyo horumarintiisii iyo oo ah prioritiga koowaad iyo ka labaad kala horayn doona oo ay ka mid tahay waddada ceergaabe madaxweynuhu hortiina ka ballan qaaday sanadkii hore oo halbowle qarankan u ah isku xidha gobolladii dalka amaba la odhan karo dhulbaraha somalilan marka la eegayo bedka somalilan sida la sheego waxaa kala badha baa la yidhahdaa waridaad marka haddii qiyaastaa la raaco waddadu waridaad sukadeeda ama laga baydhaya ama og sukadeeda laga baydhaya marka qiyaastaa la raaco dalka badh baa ka go-an oo waddala oo strategically hadday tahay dhaqaale iyo hadday tahay siyaasad iyo hadday tahay ammaanba u baahan dhaqaale lagu hirgeliyo taa taa la mid la mid ah waxaa waddada boorame ee iminka ee aan soo sheegay ee gebagabada maraysa oo labadii kilomitir ee u dambeeyey lagu jiro laguna tegaya insha allahu tacaala waxa weeye laami lagu tegi doono labadii kilomitir ee u dambeeyey ciiddii la dhigay la garaacay laamigii la saaraya insha allahu tacaala waxaa ka shisheeya marka laga tago boorame waddada istraatiijiga iyaduna isku xidha dekedda saylac oo ah kastamka labaad ee dalka dhaqaale uu ka soo galo iyo borami ama gobolka awda sidoo kale inagu xidha dalka inagu xidha waxa weeye jabuuti inagu xidha oo dhaqaale ahaan iyo waxa weeye siyaasad ahaanba xidhiidh badan inaga dhexeeyo sidaa la mid lamida waxaanu gacanta ku haynaa waan horena carabka ugu dhuftay shantii kilomitir oo horreysay dhammayno xarigga ka jaray shantii kalena aanu ku dhex jiraa waddada isku xidha kala baydhiyo wajaale oo iyaduna istraatijically ah waddo isku keen xidha innaga iyo etoobiya waana inta keliya ee bannaan berbera iyo ilaa iyo adisaaba isku xidhkeeda waa siddeed iyo tobanka kilomitir keliya ee bannaan waxaanu marka baahi baahiyaha noocaas iyadoo ina hor yaaliin ayaanu xeerkan daraasadiisa dhaqaalaha aanu keenay ku keennay intan oo keliya maanaan samayn maadaamaanu soo tilmaamay dhismaha hay-adda oo ah xaggii maamulka iyo shaqaalaha xaggii expenseska iyo expenditureka xagga baalka la yidhaahdo waxa weeye dhaqaalaha soo gelaya ee aan leenahay dhaqaalii loo baahnaayo soo gelaya ee dakhligii soo gelaya waxaa loo baahda iyadana inaanu diyaarino xeer aasaas u ah hay-adda oo ah xeerkii aasaaska u ahaa hay-adda waxaanu golaha hor keeni doonaa insha allahu tacaala kalfadhigan ama dhammaadkiisa ama kalfadhiga dambe waa draft wuxuu yaallaa insha allahu tacaala gacantaa lagu hayaa waa xeerkii hay-adda oo dhammaystiran waxaananu qorshaha nugu talagalay tahay hay-addu markay dhaqaalaheed iyo maamulkeed iyo shaqaalaheed iyo sharcigeeduba dhismo inaanu ka dhigno hay-ad madax bannaan oo iskeediisu maamusho caga ugu taagan laakiinse maadaamaanay caga ku taagnayn waxaanu qorshaynay in la diyaariyo lagana dhigo hay-ad cagaheeda isku taagta inta lagu jiro su-aasha haddii la isweydiiyo ama aan arkay dad badan oo isweydiiya inta lagu jiro periodka ah lacagtii inaga soo geli jirtay hay-adaha noocaasa waxaanu u bandhignay concept eber iyo plan aanu leenahay qorshaha iyagu waxa weeye annagu waxaanu qorshaynay oo aanu utilize garaynaa ama si wacan u samaynaynaa dhaqaalihii dawladda iyadu bixinaysay dhaqaalihii aad bixin jirteen haddaad tihiin hay-adaha caalamiga iyo dawladaha ciddii wax inaga soo gelayaan waxaanu diyaaru nahay inaynu ka wada shaqayno oo la mariyo international tender sidii idin raali gelisa ee annagana na qancisa dal ahaan oo uu ka muuqanayo flowga ama wareega dhaqaale ee aad bixiseen ilaa iyo markuu dhammaanayo transparent ah taasoo aanu yacni ka diskas garaynay hay-adaha kala duwan ee ku shaqada leh fikir ahaan aanu isla soo dhoweynay in haddii ay keenaan dhaqaale tender boorka saddex qof oo ka mida iyo saddex xaggooda ka socda iyo qof experta oo independent experta inay bidhgareeyaan dhaqaalaha areada uu ku baxayo waa marka dhaqaalaha la helo areada uu ku baxayo la qorsheeyo kadibna sidaa lagu bidhgareeyo nasiib daro weli may dhicin labadaa milyan aan sheegay mooyaane weli ma jiraan dhaqaale beblinka kusoo jira oo ay cidi inoo ballan qaaday oo loo qorsheeya laakiinse qorshe ahaan qorshihii suurto gelinayay waanu diyaarin sidoo kale waxaa xusid mudan waddada dheer ee berbere iyo ee berbere corridor la yidhaahdo ee hore hindisyadeeduu yimi oo wakhti dheer la hadal hayay hadal haynuun ahayd inay ugu dambayn hay-adda iyiyadu ay ay siisay igaad ururka igaad la yidhaahdo siisay fulintiisii kadibna iyana ay tandargareeyeen hay-ad jarmalah oo ji aysad la yidhaahdo la siiyey designkii inay bilaabaan mar bay inoogu yimaadeen waxa weeye waxa la yidhahdo feasibility study inoogu yimaadeen welise shaqadii may fulin iyagii baananu ka sugaynaa insha allahu tacaala haddaan u noqdo hay-adda waxaan soo tilmaamay dhismaheedii iyo sharcigeedii iyo dhaqaalaheediiba haddaan u noqdo xeerka wuxuu astaas u yahay hadda aan soo sheegay iyo dhaqaalaha ay u baahan tahay ee aan soo tilmaamay waxaanse inta aanan xeerka u gelin jecela inaan tilmaan ka bixiyo meesha la yidhaahdo waddooyinka gaadiidka mara bal si aa u aragtaan xaddiga gaadiid ee waddooyinka maraya ee hadday yihiin dalka oo dhan baan ka hadlayaa laakiinse waxaan taarget gareeyey inta laamiga ah hargeysa berbera hargeysa waxa mara gaadiid qiyaastiisa lagu qiyaaso ma tiradii ugu dambaysay la tiriyey maalintii kun iyo shan boqol iyo lixdan iyo saddex gaadhi oo isugu jira gaadiidka yaryar lancruiseriska iyo minibaska light good spicleska ama gaadiidka dhaynahoo kale iyo xaddigiisoo kale ah minimum good spicleka oo ah wixii siddeetan iyo wixii ka weyn iyo kuwa heavy good spicleska ama treelayaalka gaadiidka noocaasa oo aan yacni qiyaas ahaan ku hayo inay maraan hargeysa berbera hargeysa gawaadhida yaryar kun iyo boqol iyo soddon iyo kow gawaadhida lankruserka ah iyo wixii la halmaala kun iyo saddex boqol iyo soddon iyo kow basaska yaryar saddex boqol iyo labaatan iyo shan waxaa la yidhahdo light good spicalka saddex boqol afartan iyo sagaal kuwa meeldhexaadka ah toddoba boqol soddon iyo shan iyo afar iyo toban tareele kun iyo shan boqol iyo lixdan iyo saddex totalkoodu isku yahay marka labadaa dacalba la xisaabiyo ka qabanaya iyo ka ka imanaya sidoo kale hargeysa kalabay oo ilaa iyo wajaala ah waxa mara kun iyo laba boqol iyo sagaashan iyo shan maalintii kalabayd boorame wixii aan boorame toos ugu socda hargeysa markay ka tagaan ee aan u baydhin waddada kale u baydhina wajaale ee hargeysa boorame ama kalabayd boorame ah waa laba boqol iyo konton iyo saddex maalintii hadalkayga aan dhamaysto berbera burco berbera waxaa mara toddoba boqol iyo siddeetan gaadhi baa mara maalintii oo iyaguna u kala qaybsama shan boqol oo gawaadhida yaryara bikaabka iyo gawaadhida lankruserka afar boqol iyo kow minibaska iyo gawaadhida la midka ah konton iyo sideed light good spicalka boqol konton iyo kow minimum good spicalka afar boqol afartan iyo sagaal heavy good spicalka laba boqol oo gaadhi gaadiid lagu qiyaasay toddoba boqol iyo siddeetan gaadhi ayaa berbera burco berbera mara maalintii burco laascaanood waxaa mara saddex boqol iyo siddeetan gaadhi gaadiid lagu qiyaasay oo gawaadhida yaryar tahay saddex boqol lixdan iyo kow laankuusariska iyo bikaabku yihiin afar boqol sagaashan iyo lix minibaska iyo gawaadhida la halmaala yihiin toddobaatan iyo sagaal light good spicalku yahay konton boqol iyo konton iyo sideed minimum good spicalku yahay medium baan lehay medium good spicalku yahay lix boqol toddobaatan iyo sagaal heavy good spicalku yahay boqol iyo afartan saddex boqol siddeetan iyo saddex gaadhi ayaa mara oo anwaacda noocaasa waxaan xusay runtii kala baydh waan xusan filaya kala baydh wajaale gaar ahaan marka iyada labadaa la xuso waa afar boqol iyo siddeetan iyo toddoba intaa waxa dheer dhismayaasha dhaqaalaha nagaga baxay ama nalaga doonayo ee ama aanu commitmentkii iyo contractkii saxeexnay ama nalaga doonayo iyo estimationka qorshaha waddo ee aan aan ku qiyaasnay waddada isku xidha berbera iyo hargeysa oo halbowle ah damage badan ina gaadhay waxaanu bilownay inaanu dib u samayno anoo hore u xusay inay ahayd waddo waxa weeye lagu buuxbuuxiyo marka googoeedu yimaado lagu buuxbuuxiyo kabkab koob baalkiya quality daran oo markiiba fuqa waxaanu ka warwareegaynay muddo inaanu u helno xal kale oo suurtogeliya inuu noqdo xal waara oo muddo dheer haya ugu dambayn waxaanu qorshaynay in loo sameeyo sidan laamigaa hormara baarlamaanka iyo madaxtooyada aanu u marinay laami la mid ah bal wuxuu ina koos garaynaya qiimaha guuda ina koos garaynaya qiimaha guud wuxuu noqday shan iyo toban milyan inaynagaga baxayaan waa berbera hargeysa marka laga dhigo oo waddada ugu gaadiidka badana oo caasimadda iyo isku xidha iyo dekedii